alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llah faslun fasligan waxa uu ku saabsan yahay axkaamta imaamada iyo sifaadka iyo shuruuda ay leedahay wuxu uhi laa yasixu ansixi maayo iqtidaa'u ku xidhashadiisu biman miduu ku xidho yaclamu uu yaqiinsan yahay butlaana salaati salaadiisu inay tahay mid baadila oo burtay aw yactaqiduhu ama arrinkaa uu ka aaminsan yahay aw yactaqidu butlaana salaati macanaa wuxuu u malaynayaa dani haaliba oo ijtihaad cuskanaya salaadiisu inay baadiltay wadalika mujtahideyni waa sida laba qof oo ijtihaado o ikhtalafaa iskhilaafay fi lqiblati jihada ay qibladu ka xigtay isku khilaafay aw inaa-eyni ama laba weelbay isku khilaafeen oo mid biyo daahiri ay ku jiraan midna biyo najaasa fain tacadada haddii uu tiroobo aaahiru ka daahirka ahy fal asaxu asixatu waa inay ansaxayso isku xidhashadii maa lam yatacayan intaanu u cayinmin inaa-ulimaami imaamka weelkiisu linajaasati kii najaasta ahaa inuu yahay fain dana hadduu maleeyo tahaarata inaai gayrihi weelkiisa weelkaan ahayn inuu yahay ka daahirkaa iqtadaa bihi waa ku xidhan karaa qaطcan ay bilaa khilaaf halkan wuxuu ka galay shuruudda qofka lagu xidhanayo ama xidhashada qof lagu xidhanayo salaada markaa shardiga koowaad buu tilmaamay wa an laa yaclama aw yactaqida bulaana salaati shardiga koowaad waa kaas waa inaanu yaqiinsanayn qofkan uu salaada ku xidhanayo salaadiisu inay tahay salaadaan jirin ama waa inaanu ictiqaadsanayn oo aanay isaga ula badnayn oo ijtihaad ahaan aanay ula rajaxnayn in qofkaas salaadiisu ay baadil tahay markaa ta koowaad waa ka yihi laa yasixu iqtidaauhu biman yaclu bulaana salaati yaclamuna waxaa looga jeedaa ay yaqiinan wax shaki kagama jiro oo laa khilaafa fi bulaani salaati wuxuu ogyahay imaamka salaadiisu inay tahay salaadaan ansax ahayn si yaqiina buu ogyahay in laysku waafaqsan yahay buu ogyahay inuu ku xidhaa ma ansaxayso hadduu ku xidhana dee salaadiisa ku fasahaadaysa waxaa tusaale u ah kaman calima bixadathi qof bay wada socdeen qofkaasi wuu xaajo gutay sidii bay u wada socdaan manuu weysaysan mana gebagabaysan wuxuu yaqiinsanyay qofkaasi inuu bilaa weyse ku tukanayo salaadiisu inay baadiltay markaa waa garanaya ama qofkan imaamkiiba inuu gaal yahay buu garanaya waanu muslim ba ahayn kaa inuu ku xidhaa ma ansaxayso waayo wuxuu salaadiisii ku xidhay qof aan salaadba lahayn oo salaadba aan ku jirin qof baan qof aan markaa salaadba ku jirin siduu ugu dayanaya kan weyse jabsan oo kale isagoo bilaa weysaa iska tukanayaa dee qof mutalaacib oo iska ciyaaraya buu noqonaya ile salaadi u xidhmi maysa kaa kaa salaadiisa inuu ku xidhaa ma ansaxayso hadduu markaa mutaabaco sameeyo oo uu raacana salaadiisu way buraysaa liannahu rabata salaatahu biman laysa fii salaatin qof aan salaadba ku jirin buu salaadiisii ku xidhay talabaad aw yactaqidu ictiqaadka waxaa looga jeedaa yadunu dana haaliba mustanida lilijtihaadi fii buطlaani salaati wuxuu malaynayaa malo xoog badan oo ijtihaad cuskaday in qofkaa salaadiisu ay tahay baail oo tusaale ahaan waxay ula badan tahay oo bil ijtihaadi uu ku gaadhay qofkaasi inuu bilaa tahaaro yahay kuma xidhan karo ta dambe oo yactaqidu buu kuu tusaale wuxuu uhi ka mujtahideyni ikhtalafa ijtihaadan fi lqiblati aw inaa-in waa sidada laba ijtihaaday oo ijtihaadkoodii uu ku kala duwanaaday qibladii dhinaca ay ka xigto ama laba weel oo mid biyo daahir ay ku jiraan midna biyo najaasi ay ku jiraan ayay ku ijtihaadeen waana isku khilaafeen midba jiha qibladii ay ula badatay midba labadii weel midbaa kii daahirkaa inuu yahay ay ula badatay bil ijtihaadi ma ansaxayso midna ka kale inuu ku xidho oo mid waliba wuxuu ictiqaadsan yahay jihadu isagu u tukaday inay qibladii tahay kan kalena inuu utukanayo jihaan qibladii ahayn tusaalaha kalena mid waliba wuxuu aaminsan yahay biyaha isagu uu ku weysaystay inayn kuwii daahirka aha kan kalena inuu ku weysaystay biyo najaasa oo weysa aanay ugu ansaxayn marka labadaas isku xidhan maayaana mid waliba jihadiisa ha u jeesto ha kala tukadaan lianna kula minhumaa yactaqidu buطlaana salaati alaakhari ka kale salaadiisu inay baatil tahay buu aaminsany oo isaga ay ula badan tahay masaluu ka soo reebayo taasi waa haddii weelashu ay laba uun yihiin mid markaa dahaaro midkoodu u badiyey ka kalena najaas iyo ka kaloo midkoodu dahaaro u badiyey ka kalena najaas fain tacadada طaahiru fala saxu asixatu maa lam yatacayan inaau limaami linajaasati waa laba qof saddex weel baa meesha yaal labaa markaa biyo daahiri ku jireen midna biyo najaasa baa ku jira ama weelkaa najaasa ah markaa tacadada طaahiru oo waa laba ama waaba saddex waa kasii badan karaa mid waliba waxa uu ku weysaystay kii uu islahaa ee ula badatay inuu yahay ka daahirka ah ma isku xidhan karaan fala saxu asixatu ay sixatu iqtidaahi bilaakhari wadu mid waliba ka kale inuu ku xidhan karo ayaa asax waayo dee asalkii baa lagu shaqeynaya asalku waa cadamu annajaasa ama cadamu wusuuli annajisi ila linaa weelku inaanu najaasooyin baa asala marka in labadii daahirka ahaa ay ku ay ka weysaysteen ama ay ku daaharo qaateen ayaa la xukumaya iyadoo asalkaa la raacayo laakiin waa goorma waa maa lam yatacayan inaa limaami linajaasati oo haddii kan la tukinaya uu aaminsan yahay kan kale inuu ka weysaystay kii najaasta ahay oo labadii daahirkaaba uu seegay oo labadii daahirkaa mid isaguu ka weysaystay kii kalena uu iska yaalo cidiba aana isticmaalin oo imaamku kii najaasta ahaa uu isticmaalay markaa kuma xidhan karo ila markaa wuxuu ictiqaadsan yahay imaamku inuu waxa weeyaan aanu aanu tahaaro qabin buu aaminsan yahay waxaa kaloo iyaduna la mida haddaanu weelkaa imaamka imaamka noqonaya uu ka weysaystay aanu waxba ka malayn waa suuro labaad iyaduna wuxuu aaminsanya isagu kii daahirkaa inuu ka weysaystay imaamku kuu ka weysaystay inuu kii daahirkaha yahay ee labaad iyo kii najaastaha inuu yahay midnaba ma aaminsana iyadana way ansaxaysaa oo lam yaglib calaa danihi shayun fi aakhar fi laakharayn falasaxu asixatu ay macal karaahati weeyaan macnaheedu oo dee khilaaf baaba ku jira isku xidhashadaas inay ansaxaysa iyo in kale mar hadduu khilaaf galay markaa inuu ku xidhaa makruuh bay noqonaysaa bimacnaa waxaa u fiican inaanu ku xidhan xaaladan lafteeda fain dana ahaarata inaa gayri iqtadaa bihi qaطcan waa weelkii waa tacaduday oo laba daahira iyo mid najaasa baa iskaga khaldamay isagu mid daahira inuu isticmaalay buu aaminsan yahay imaamkiisuna kii kale daahirkaa inuu isticmaalay marka waa ku xidhan karaa bilaa khilaaf maxaa markaa laga fahmaya idaa dana najaasata inaa gayrii laa yaqtadii bihi walaa khilaafa fi dalika iyadana hadday ula badato weelka kale uu isticmaale uu ka daaro qaatay inuu yahay najaas kuma xidhan karo iyadana bilaa khilaaf lannu mukalafu bima galaba calaa dani mar walba wuxuu mukalaf ku yahay oo ay tahay inuu ku camal falo wixii arrintu ay ula badato mar hadduu ishtibaah iyo ishkaal yimi falow ishtabaha buu yidhi haddii ay isku khaldamaan khamsatun shan oo min alaaniyati awey macneedu oo weelala fiihaa shantaasoo uu ku jiro najisun inaaun najisun baa ku jira afar daahir iyo mid najaasa baa isku khaldamay calaa khamsatin bay iskaga khaldameen shan ay min annaasi oo dada shan dada bay iskaga khaldameen waa shan weel biyaa ku jira mid najaasa baa lagu hubaa afarta kale waa daahir laakiin kii najaastaha kow yahay la garan maayo kii lasoo qaado waxaa dhici karta inuu yahay kii najaastaha oo fadanna uu maleeyo kullun kii la arko oo shantaa qof ka midii tahaarata inaa-in weel daahirnimadii oo fatawada'a bihi ay minhu oo weelkaa uu ka weysaysto mid waliba kii ay ula badatay inuu daahir yahay buu ka weysaystay soo ma ah marka kolley mid baa ku dhacaya dee kii najaasta ahaa ilaa afar daahir bay ahayn marka horeba eh oo wa ama uu tukiye kullun kii la arko shantaa qof ka midii alaakhariina uu tukiye fii salaati shantii salaadood mid ka mid a oo shantoodiibaa shantii salaadood qeybsaday midba salaad buu tukiyey marka waa afar salaadood oo tahaaro lagu tukaday iyo mid bilaa tahaaro lagu tukiyey laakiin ta ay tahay aan la garanayn baa meesha yaalla wa fil asaxi wejiga asaxa marka la raaco yuciiduuna waxay soo celinayaan kuwa nacam alcishaaa bay soo celinayaan dhammaantoodba ilaa imaamaha kii cishaha isagu imaamka ka noqdee tukiyey mooyaane fa yuciidu wuxuu soo celinayaa kaasi isagu almaqriba buu soo celinaya salaada maqrib buu soo celinaya marka wuxuu leeyahy meesha shan weel baa yaalla shantaa weel mid najaasa baa ku jira laakiin afartii kale laga garan maayo shan qof baana ay shantaa weel iskaga khaldameen oo kii najaasta ahaa kuwii kale ka sooci kari waayey mid walba shantii weel mid ka mida bay ula badatay inuu yahay weelkii daahirka ahaa dabeetana waa ka weysaystay shantoodii midba salaad buu tukiyey waxaana laga soo qaadayaa salaadda inay ka bilaabeen salaadda subax inay ka bilaabeen marka subax iyo duhur iyo casar iyo maqrib waxaa laga soo qaadayaa afartii weele daahirka ahaa biyihii ku jiray cid ku weysaysatay ama ku dahaaro qaadatay inay tukisay cishaa-ina waxaa laga soo qaadayaa inuu ku dhacay weelkii najaasta ahaa walihaada muxuu ihi yuciiduuna waxay soo celinayaan alcishaa afarta kale maxay u soo celin waayeen dee waxay aaminsan yihiin afartaa kale afartii weele daahirkaa inay yihiin cishaaiguna waa ka dee najaasadii ay ku riixantay ee isugu biyo shubantay ilaa afar mar haddii daahir loo qaatay ka shanaad najaas buu ahaayo isna daahir ma noqon kare kabaashi lagu soo hooriyey ee lagu soo riixay ee lagu soo gebagabeeyey buu dee noqonaya markaa salaaddii cishaaye iyada way kusoo celinayaan buu leeyahy oo marka hore miyay u bannaan tahay ile salaada cishaaye imaamkan tukinayaa inuu ku weysaystay weelkii najaastaa bay aaminsan yihiin inay ku xidhaan miyay u bannaan tahay uma banaana yaxrum caleyhim ficlu cishaa oo imaam ay ictiqaadsan yihiin weel najaasa inuu ka weysaystay baa dee tukinaya uma banaana waayahay imaamka mooyaane imaamka cishaaga tukiyey mooyaane isagu cishaayo kusoo celma waayo wuxuu aaminsan yahay isagu weel daahira inuu ka weysaystay fa yuciidu lmaqriba salaada maqrib buu isagu kusoo celinaya oo isaga waxay uga bilaabmaysaa cishaayi cishaayi subax duhur iyo casar afartaa inuu dahaaro ku tukaday marka maqrib bay isaga kaga beegmaysa oo qolo walba salaada ugu dambaysa ee tashanaad noqonaysa ayaa la xukumayaa marka zacmigooda iyaga sheegashadooda loo raaco in weelkii najaasta ahaa loogu dahaaro qaatay marka qolada subax ka bilowdayna looga bilaabeyna cishaayi baa ugu dambaysa oo in cishaayi kii najaasta kaga dhacay baa laga soo qaaday iyagoo zacmigooda iyo sheegashadooda la raacayo kii salaada cishaayi tukiyeyna ile salaada cishaayi wuxuu aaminsan yahay in weel daahira uu ka dahaaro qaatay cishaayi baa looga bilaabaya isagana salaada ugu dambaysa maqrib bay noqonaysaa marka maqrib buu isaguna kusoo celinaya waayo lisixati maa qablaha bizacmi inta maqrib ka horeysa oo cishaayi u dambeeyo isaga siduu sheeganaya de waa saxiix wa mutaahiru bizacmi fi lcishaa fatacayana imaamu lmaqribi linajaasati kii maqrib tukiyay buu isaguna ku riixaya uu ku xukumaya in weelkii najaasta ahaa uu ka dahaaro qaatay waayo ka maqrib tukiyey baa isaga salaadii shanaadu noqonaya ka ugu dambeeya noqonaya waayo marka kuwaa cishaayi ku soo celinayaa liannahum yactaqiduuna inxisaara najaasati fii imaamiha afartii kale waxay sheeganayaan in dahaaro lagu tukaday najaasadii ka cishaayi tukiyeyna ku ururtay oo ka shanaad noqonaya ayay dee aaminsanyeen markaa ictiqaadkoodaasaa loo raacay kan cishaayi inuu dahaaro ku tukaday aaminsanna cishaayi uga bilow oo afar u dhammee maqrib baa shan ku noqonaysa imaamka maqribka tukiyey inay najaasadii ku ururtay oo kaas uu yahay kii weelka najaastaa ka weysaystay ayuu isaguna aaminsan yahay aaminsanaantiisaasaa loo raacaya wayaan macno marka arrintuna qaaciday leedahay qaacideed waxa wey in la dhaha kulu waaxidin yuciidu ma kaana ma'muuman fiihi aakhiran mid waliba wuxuu ku soo celinayaa salaaddii u dambeysay uu ma'muum ahaa oo dee tashanaad bay noqonaysaa walihaada subax marka looga bilaabo salaaddii u dambeysay ay ma'muumin ahaayeen cishaay bay noqonaysaa isagana marka cishaay looga bilaabo salaaddii u dambeysay uu ma'muum ahaa maxay noqonaysaa salaat lmaqrib bay noqonaysaa walow iqtadaa hadduu ku xidho shaaficiyun mid shaafici ahay bixanafiyin uu ku xidho kaa xanafigaayoo masa taabtay farjahu taabtay macnuhu waxa weeye bixanafiyin oo ataa la yimi bimubtilin wax salaada buriya fi ictiqaadina inagu haddaynu shaaficiyena saynu aaminsanay aw fi ictiqaadihi ama isagoo xanafi siduu aaminsanya marka la eego kaan masadhe haddaba mubtilkii baa la tusaaleynaya fi ictiqaadina mubila ama fi ictiqaadihi mubila sida inagu aaminsanay salaada buriya ama isagu siduu aaminsanyay salaada buriya kaan masa waa sida inuu taabtay farjahu kaasi salaada wuxuu buriyaa fi ictiqaadina buu buriyaa haddaynu shaaficiye nahay oo taabashada markaa cawradu shaaficiyada agtooday ka tahay wax dee tahaaradii burinaya salaadiina ay ku wareyso aw iftasada ama wuu isa sarsaray oo toobniinka iyo dee alfasdu waa kala duwan yihin oo dee toobniinka nuugis baa la socota dhiiggii lasoo nuugayo berigii hore dee afkaa lagu soo nuugi jiray inta gees la saaro iminkana dee qalab baa soo nuuga sooma laakiin fasdigu waa la sarsaraya una deetana iskiibuu dhiigi uga soo baxaya aw iftasada ama wuu isa sarsaray alfasduna waa mubطil fi ictiqaadi اlxanafiy xanafigu wuxuu aaminsanya hadduu isa sarsaro oo dhiiguu ka yimaado inay weysadiisu burayso markaa masa farja waa fi ictiqaadina aw iftasadana waa fi ictiqaadihi fal asaxu buu yihi wejiga asaxi waa asixatu waa inay salaadu ansaxaysa fi lfasd isa sarsarista marka la taagan yahay duuna almasi laakiin cawra taabashada marka la taagaya salaaddii ansixi mayso ictibaaran eegis la eegayo awgeed biniyati lmuqtadi ay biictiqaadi lmuqtadi labadaba waxaa la eegayaa qofka maamuumkee la tukinaya siduu aaminsan yahay masaladan kale oo masale iska howl badan dadka muslimiintaana mushkilad badan bay u geysatay waa masalada ku saabsan masaa-isha ay ku kala madhab duwan yihiin imaamka iyo maamuumku qofka dadka tukinaya iyo ka la tukinayo ma waxaa la eegayaa ka la tukinaya siduu aaminsan yahay oo hadduu imaamku sameeyo ka la tukinayaa wuxuu aaminsan yahay inay salaaddii ku burto isku xidhashadii ma ansaxayso hadduu sameeyo ka la tukinaya wuxuu aaminsan yahay inaanu salaada burinayna way ansaxaysaa walow isagu haba aaminsanaado inay salaad imaamku haba aaminsanaado inuu salaada buriye mise ictiqaadka imaamkaa la eegaya imaamku wuxuu aaminsan yahay oo mar hadduu imaamku aaminsan yahay inay salaadu sidaa ugu ansaxayso aanay kaga burahayn walow adigu aad aaminsanaantidba waxa uu ku sifeysay inuu salaada buriye tiisaad raacaysa oo hal ilcibratu biictiqaadi alimaam am biictiqaadi alma'muum mas'aladu waa taas labada tee baa la eegaya shaaficiya waxay leehay alcibratu waa biictiqaadi lmaamuumi maamuumku siduu aaminsan yahay baa la eegaya oo qofku hadduu ku sifaysan yahay adigu sidaad aaminsan tahay marka loo eego wax salaada buriya kuma xidhan kartid isagoo haba aaminsanaadaba inay salaaddu ugu ansaxayse haddaad adigu aaminsan tahay inay salaaddu ugu ansaxayso inaanay salaaddu ugu ansaxayn baan ujeedaa haddaad adigu aaminsantahay inay salaaddu ugu ansaxayso waa suurada labaade walow isagoo haba aaminsanaadaba inuu salaada buriye taadaad raacaysa waad ku xidhan karta alcibratu waa biictiqaadi lma'muum maamuumku siduu aaminsan yahay baa markaa la raacaya masaladaa hore lafteedu iyo dee shantu furuucda mas'aladaas ayay ka mid tahay markaa tusaalay keeneen oo waxay yidhaahdeen qof shaafici ah fiqu shaaficiya markaa haysta ayaa wuxuu ku xidhay mid xanafiya oo madhab alxanafiya haysta kaa xanafigaa wuxuu sameeyey wax shaaficigu aaminsan yahay inuu salaada buriyo sida inuu farjigiisa taabtay oo kale inuu ku xidhaa ma ansaxayso nin shaaficiya baa xoqday oo gacantiisii inay farjigiisa gaadhay xanafiya baa xoqday oo inay gacantiisu farjigiisa gaadhay baad arkaysa inaad ku xidhataa kuuguma banaano haddaad ku xidhatana salaaddu way kaaga jabaysa walow isagu haba aaminsanaado taabashadu inaanay weysada burinin oo alcibratu waa biictiqaadi lmaamuum laa biictiqaadi limaami soo waadix maaha tusaalaha labaad mid shaaficiyabaa wuxuu ku xidhay mid xanafiya oo sameeyey wax uu xanafigu aaminsan yahay inuu salaada buriyo inuu weysada buriyo laakiin shaaficigu ma aaminsana inuu weysada buriyo ictiqaadkaagaad raacaysaa aduu soo ma aaminsanid inaana weysadu kaga jabaynaysa sarsarista intuu hortaada isku sarsaray buu salaadii galay ictiqaadkiisa marka la eego weysadu way kaga buraysaa lakiin kaaga marka laga kaga buri mayso kaagaad raacaysaa ile adaa maamuumka maamuumkie oo alcibratu waa biictiqaadi almaamuum laa biictiqaadi alimaam walihada buu yihi asixatu fi lfasdi shaaficigan dee xanafiga ku xidhay wuxuu aaminsan yahay sasarsarista inaan weyse ku jabin duuna almasi laakiin ku ansixi mayso shaaficigu wuxuu aaminsan yahay hadduu qofku cawradiisa taabto in weysadu ka burto walow xanafigu yaanu aaminsanaanbe markuu leeyahay biniyati lmuqtadi niyada halkan ictiqaad buu uga jeedaa ictibaaran ay fiihima labadaba waxaa loo eegi biniyati lmuqtadi ka maamuumka ictiqaadkiisa ayaa loo eegi doonaa ayib waayaad waxaad aaminsantay dee inuu bilaaweysan yahay mar hadduu cawraysi taabtay soo ma hadduu isa sarsarana waxaad aaminsan tahay inaana weysadii ka jabin isagoo haba aaminsanaada inay weysadii ka jabtay marka ictiqaadkaagaad ku shaqaynaysa haddaad tahay maamuumka ayib mas'alada fuqahadu siday u dhiganya waa sidaas laakiin sida asaxa xataa cinda shaaficiya qofka madhabka kugu khilaafsan ee waxaad adigu aaminsan tahay inuu weysada buriyo ama salaada inuu buriyo aanad ku ogeyn waad ku xidhan kartaa ila tusaale aynu ka hadlayn waa midaad ku og tahay ma ogta inuu sameeye wax weysada buriya fi ictiqaadik ama wax salaada buriya fi ictiqaadika inuu sameynaya aad ku og tahay madhab ahaan waad isku khilaafsan tihiin wixii weysada buriyey waxa salaada buriyey masaa'il baad ku kala duwanta laakiin wixii adigu aad aaminsanayd inuu weysada jabiyo ama salaada buriyo kuma ogin waad ku xidhan kartaa marka sida asaxa ah fi lmadhab fal asaxu asixatu masaladani waa ta keentay in dadka muslimiinta ahi masaajid qura iyagoo ku ku wada tukanaya inay qeybsamaan oo qolo waliba imaam madhabkooda ah ay samaystaan jaamicu lazhar bay ka dhacday oo madaahibta afartaa qolo waliba imaam gooniye bay lahaan qoloba marbay madhabba mar buu tukanayay masjid ulxaraamna sidaasaabuu ahaa qabla dowla sacuudiya aluulaa oo afar imaam ayaa dadka kala tukanaya shaaficiyadu mar bay tukan jireen maalikiyaduna mar xanafiyaduna mar xanaabiladuna mar waxay leeyiin dee madaahibtii baa ku kala duwan wixii weysada jebinay wixii salaada burinayay markaa ninkani dee wuxuu samaynaya waxaan anigu aaminsanay in weysadu ku jabto markaa inuu salaad ku jiraba ma aaminsanay ama waxay salaadu ku burtaa buu samaynaya inuu salaad ku jiraba ma aaminsanin saan ugu xidhanaya marka arrintu waxay ku xidhnayd de haddaad ku og tahay arrinkaas oo aada aada arrinkaa ku hayso laakiin markii dambe de waa lasii ballaadiyo mar haddaad kala madhab duwantihinba kolley buu iska samaynayahay ha ku xidhane imaam aad isku madhabtihiinun ku xidho ayaa arrintu ay noqotay thaanigu wuxuu leeyahay waa cagsiga oo xanafigan farjigiisa taabtay shaaficigu wuu ku xidhan karaa waayo isagu dee ma aaminsana inay arrintaasi weysada jebiso waa masale aad ku kala duwan tihiin daliil qaci oo yaqiiniyana uma haysid in waxa weeyaan arrintaa weysadiisu ay ku burtay adunbay sida kale kuula muuqataa laakiin hadduu fasti sameeyo isasarsaris oo dabeetana isagoo weysaysan salaada saa ku galo kuma xidhan kartid waayo dee waa waa mutalaacib marka tiisa loo raaco wuxuu ictiqaadsay arrintaasi inay weysada buriso arrinkiibuu sameeyey salaad inuu iska galo waa nin iska ciyaaray wey nin iska ciyaarayaana cibaado kuma jiro oo dee laguma xidhan karo aanigu xaggaasi ayuu ka eegay oo cibrada niyatulimaam buu ka dhigay oo salaadiisu isagu siduu aaminsan yahay baa loo raacayaa buuri mar hadday isaga salaadiisu u ansaxayso biictibaari ictiqaadi khalad inuu ku jiraana waxaanu samey inuu khalad yahayna arrin yaqiiniya aanay ahayn tiisaasaad u raacaysaa waana ta hawsha yar oo imaamku siduu aaminsan yahay un inaad markaa aada wax ku salayso arrinka noocaasa culimada shaaficiyada qaarkood baa ku tegay alqafaal baa ka mid a wa huwa almansuus weliba wa calayhi aljumhuur wa camalu nnaas fi lacsaar waa najmu lwahaadku siduu soo naqilay saasuu odhanaya wuxuu odhanayaa waila hada dahaba alqafaal wahuwa almansuusu calayhi ljumhuuru wacamalu nnaasi fi lacsaar markan dambe ee dee tacasubku uu batay ayuunbaa la yskala maray oo la yskala soocaye dadka muslimiintii weligoodba iyagoo masaa-isha dahaarada iyo salaada iyo axkaamteeda isku khilaafsan waa isku daba tukan jireen marka camalu nnaas sidaasi ayuu ahaa maca alkhilaafi baynahum falam tazl isaxaabatu wagayru musaluuna khalfa almukhaalifi saxaabada laftooda ku kala madaahib duwanaa wuxuu aaminsanaa cabdullaahi bnu mascuud taabashada gabadhu inay weysada jebiso cabdullaahi bnu cabaasna waxaa aaminsanaa inaanay jebin aw laamastum nisaana jimaac looga jeedo haddana dee salaada waa isku xidhan jireenoo ibnu cabaas masalada kale madhab baanu nahay ma odhan jira cabdullahi bnu mascuud mar haddaanay wuxuu wax qaci oo yaqiiniya aanay hayn oo masale fiqiya oo khilaafiya oo ijtihaadiya ay tahay furqa lagama dhalin jirin in xataa salaadii dee lagu kala tago laisku xidhan waayo lagama dhalin jirin falam tazl isaxaabatu wagayrum yusaluuna khalfa lmukhaalifi wain taraka waajiban cindahum xataa hadduu ka tegayo wax adigu rukun aad u haysato laakiin isagoo aanu rukun u aqoon ille arkaanta lafteeda waa laisku khilaafsanya umaaniinadoo kale inay arkaanta ku jirto xanafiyaduna waa qabaan wuxu uhi waqad sala mucaawiyatu biahli lmadinati falam yubasmil falama salima dakaruu lahu dalik falama salaa bihim haaniya qara'aha walam yunqal can axadi minhu anahu acaada tilka asala reer madiine waxay qabeen inaan bisinba la akriyin waana sida madhabka maaliy maalikiyadu uu yahay mid hoos loo dhigay mid kor loo qaado toola tolo maxay wahaabiyada ku haystaan waxay dhahaan wahaabiyada bis maalikiyada dhinacooda beera arkayn qolooyinkan dambe idhaahdaa wahaabiyada bisinka hoos u dhigtay hoos baabay u dhigtay baad leedahay bal madhabkan dhana qaba ka warrayna laba akhriyanba gebigiisaba ee haddana aad iskaga daba tukata aimadiisa marka waxay qabeen inaan bisin la akriy ahayn markaa mucaawiye bisinkii buu akhriyey axad iyaga ka midina salaaddii kuma soo celin buuri daara qudni iyo xaakim iyo baa wariyey iyo bayhaqi iyo inay arrintaasi dhacday markaa masaa-isha laysku khilaafsan ee tahaarada iyo salaada iyo ku saabsan salaad laguma kala goosan jirin arrintani markii dambe way sii fogaatay oo waa ta dhashay inay xanafiyada qaarkood yidhaahdeen ninka sha- ninka xanafiga ay gabarh shaaficiyada uu guursan karaa izaala lahu mansilata ahli lkitaab sida gabadha ahlulkitaabka u guursan karo dee shaaficiyadda waxaa laga soo qaadaya in ahlulkitaab tahay baa laga soo qaadaya ile kolleyba waa kuwan diintii islaamka sheeganaya waa la hoos hoos baa laysu tagfiirinaya soo maarkiis laakiin ninka shaaficiga ay ma guursan karo gabadh xanafiyada a dee bimacnaa waa ninka gaalkaasaan loogu guurin karin gabadh muslimada walow ninka gaalka ahlukitaab baa noqdeen maxay ka dhalatay tani dee waxay ka dhalatay ninkani wuxuu xukumayaa ninka ay kale madhabkayin salaadiisu inay baadiltay weligiiba saasuu u tukanay maba tukanba tarku salana waa kufr ama waa fisq ninkan waa kaafir ama waa faasiq waxaanu usoo raacaya masaaisha fiqiga ee lagu kala madhab duwaya usoo raacaya masaaisha intaa laaleeg uu ku salaynaya waxaasina sax ma aha dadka muslimiinta ahi haba kala madhab duwanaadaan waxa weeyaan waa waa isku xidhanayaan walihada wuxu wa fi iqtidaa'i shaaficiyi bilmukhaalifi lahu fi lfuruuci wujuuhun ayaa ku sugan ninkan shaaficigi ma ku xidhan karaa salaada mid ay kale madhab yihiin oo furuucda ay ku kala duwan yihiin wujuuh baa ku sugan asaxuha in lam yaclam anahu taraka waajiban fi ictiqaadi lmaamuumi saxa wailaa fala haddaanu ogeyn inuu wax waajiba ka tegay ama wax salaada buriye inuu sameeyey waa iskaga xidhan karaa haddii kale kuma xidhan karo ta hore muxuu ugu xidhan karaa taxsiina lidanni bihi fi tawaqi lkhilaaf maluhu u wanaajinaya wuxuu is odhanayaa kolle maruu dadka imaam u noqday wixii dee dadku ay isku khilaafsanaayeen samayn maayo wuu ka tegayaa si uu dadka salaadooda ugu ilaaliyo waay qaarkoodna waxay ka soo reebaan imaamka xaakimka xaakimkii baa dad kale madhab noqotaan maxaad yeeli salaadiina isaga ayaa tukinayo dee aimadu iyagaa dadka tukan jiray kaa waa la iska raacayaa bay idhahdaan haddii kale dee fitna dhacaysa inuu qoorta ka guuro cidda salaada ka goosatana waaba wax suuroobaba kaasi waa shardigii koowaad wey shardiga labaad waa an laa yakuuna maamuuman qofka inaad salaada ku xidhatay isaga laftiisa waa inaanu maamuum ahayn mid la tukinaya waa inaanu ahayn wuxuu ihi walaa tasixu ansixi mayse qudwatun ku xidhasho bimuqtadin lagu xidho mid isagu imaam kale kusii xidhan ay fii xaali qudwati waa inta uu imaamka kale ku xidhan yahay laakiin haddii imaamki uu salaada ka baxay oo uu masbuuq ahaayo intii u harhsaneyd uu u kacay xaaladaa dee maamuumaha waad ku xidhan kartaa liannahu taabicun ligayrihi wataabicu laa yakuunu matbuucan isagii baa la hagayaa la wadaa mid la hagayo la wadana lama raaco wa hada ijmaacun bay idhaahdeen waxaa kaloo ay ku sababeeyeen waxa mansibu limaami yaqtadi listiqlaal mansibkan imaamadu wuxuu keensanayaa inuu imaamku madax banaanaado mid cid kale ay hagayso oo raacraacayo inaanu noqon wlistidee qofkan maamuumka ahina ma madax banaana wlistixaalati ijtimaaci kowni taabican matbuucan waana shay mustaxiila inay ku kulanto inuu taabic noqdo lilimaam imaamka uu ku xidhaya taabicu noqdo matbuucna u noqdo cid kaleo isaga kusii xidhatayna uu matbuucu noqdo shardiga saddexaad waa anlaa yactaqida wujuuba alqadaai calayh qofkanaad salaada ku xidhanaysa waa inaanad aaminsanayn salaadan uu tukanayaa hadda haba ansaxdabe laakiin in qallaheedu uu waajib ku yahay waa inaad adigu aaminsanayn mar walba waxay ku wadaan alcibra inay tahay bictiqaadi lma'muum maamuumku siduu aaminsan yihi walaa biman mid in lagu xidhaano ansixi mayso talzamuhu ay waajib ku tahay icaadatun ku soo celin iyo qallayn ay fi ictiqaadi lma'muumi wadalika ka muqiimin waa sida qof aan musaafir haynin negi oo tayamama gebagebaystay oo adigu markaa shaafici baa tahay waxaad aaminsan tahay qofka isagoo muqiima biyo waayo gebagebaysta inuu salaadaa tukinayo tukanayo laakiin ay waajib ku tahay inuu qaleeyo hadduu fi lwaqti biyo helana icaada ay waajib ku tahay waayo dee waa cudurdaar naadira soo maaha in qof muqiimi uu biyo waayo wakulu man tayamama licudrin naadirin wajaba calayhi qadaau maa salaa bitayamumi waaya oo salaadiisu waxay ka dhigantay midaan ka gudin inaanu salaad tukan oo kale ka dhigantay liwujuubi icaadatiha walaa qaari'in waa shardiga afraad wa an laa yakuuna alimaamu ummiyan qofkaad salaada ku xidhanaysa waa inaanu ummi ahayn ummigana halkan waxaa kii luqawiga ahaa loogama jeedo waa istilaaxiyo waxaa looga jeedaa man laa yuxsinu qiraa'ata alfaatixati aw bacdaha waa mid aan faatixada aan si saxa u akhriyi karin dhammaanteedba ama barhkeed ee aanu si saxa u akhriyi karin walaa qaari'in walaa tasixu ansixi mayso qudwatu qaari'in mid faataxada yaqaana inuu ku xidho biummiyin mid aan faataxada sax ahayn fi ljadiidi qowlka shaaficiya jadiidka ah oo dee imaamku ma'muumka rutbadiisa iyo darajadiisa ilaahay uu siiyey waa inuu ma'muumka qiraa'ada ka xambaaro walihada haddaad imaamkii rukuucda kusoo gaadho dee qiyaamkii iyo faataxadii labadaba isaga kaa xambaaray soo ma marka ninkan aan faataxada garanayni dee waxba kaama xambaari karo nimaan waxba kaa qaadi karinna inaad salaadii ku xidhato ma aha sidaas ayay leeyihin markuu leeyahy fi ljadiidi dee khilaaf buu tilmaamay khilaafku muxuu ku jiraa maxal khilaaf waa fi man lam yutaawicu lisaanu aw lam yamdi zamanu yumkinu fiihi tacalumu umiga ku-xidhashadiisu ma banaanta mise ma banaano waxaa la ysku khilaafay hadduu yahay umigaasi mid si kasta isugu dayey inuu faatixada iska saxo oo ay ka saxmi weyday isaga salaadiisu way u ansaxaysaa ma ogta markaa qofkii ku xidhay ma ugu ansaxaysaa ayaa la ysku khilaafay ama lam yamdi zamanu yumkinu fiihi tacalumu carabkiisu markaa waa yeeli karaa faatixada waa iska sixi karaaye laakiin wakti uu ku barto oo uu ku saxo ayaan soo marinba oo qof tusaalahaan dee imika islaamay ama baadiye fog buu ka yimi wakti faatixadii loogu saxaana salaadan horteed ma soo marin kaasaa la ysku khilaafsan yihi ma lagu xidhan karaa maadaama salaadiisu isaga ansaxdiisa laguma xidhan karo amaa hadduu yahay mid muqasira uu baran karaa wakti uu ku bartaana waa soo maray ma baran isaga waa bilaa khilaaf jadiid iyo qadiimtoona iskuma khilaafsana inaad ku xidhan karin bilaa khilaaf fi madhabi baynu ujeednaa la soco falaa yasixu iqtidaahu bi ama idaa qasara falaa yasixu iqtidaahu bi bilaa khilaafi la soco qadiim muxuu leeyahay qadiim wuxuu leeyahay hadday salaadu jahri tahay kuma xidhan kartid waa kaa dee umiga ee macduurka ah binaan calى ana limaa yataxamalu qira'ata can lmamuum fi ljahriyati duuna siriyati hadday salaadu siri tahay inaad iskaga xidhan karta saxiixuna waa tartu lkhilaaf muطlaqan salaada jahriga ee tasiriga waa inay isku mid yihiin ha ogaado xaalkiisa mar bilowgiiba maruu ku xidhanayay ama jaahila ka ahaado musani isagu dariiquu iskaga socdaa aan madhabka la haysan oo isagu wuxuu leeyahay mar hadday salaadiisu ansaxdo ciddii ku xidhatana waa ugu ansaxaysaa ummi haddaba waayo wa huwa buu ihi ummi man yukhilu waa ka dhimaya bixarfin xaraf aw tashdiidatin amashad xarafka amashadkaasoo min alfaatixati ka mid a ayuu dhimaya xaraf buu ka tegaya xuruuftii faatixada ka mid a cajzan buu uga tegaya camdan buu uga tegaya ma cajzan buu uga tegaya mau ku dhawaaqi karaba markaa kii xaraf ka tegayey ama shad ka tegayay hadduu ummi yahay oo salaaddii markaa aan lagu xidhan karin dee fa min baabi lawlaa man laa yuxsinuhaa midaan faataxadaba aqoonba xarafba aan ka aqoonba ayaa kasii daran weeyaan macnuhu wa minhu waxaa ka mida ummiga aradtu baa ka mida kaasoo yudkimu gelinaya idqaamaya fii gayri mowdicihi meel idqaam meelaan ahayn buu idqaamaya dee idqaamku waa idqaalu xarfin fii xarfin sooma marka haddii xaraf xaraf la geliyay de xaraf baa meesha ka baxay oo linaqsihi xarfan xaraf buu nuqsaaminayaa aradtu kaa isku idqaamaya meelaan meel idqaam aan ahayn wa alhaqu baa ka mid a ka alhaqa alhaqu waa carablow xaraf buu xaraf ku bedelaya kadhabu isodhaa ta buu odhanaya kaasoo yubdilu bedelaya xarfan xaraf buu xaraf ku bedelaya oo nastaciin haluu ka odhanaba caynkiibuu hamse ku bedelaya nastain buu leeyay nastain iyaaka nacbudu kaafkaba ma karaba iyaata nacbudu buu leeyay kaafkiibuu ta u akrinaya amaa xaadii baanu karayno wuxuu leeyahay cajamtii bay ku badan tahay alxamdu halu ka odhan leeyahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo xaadiina cayn buu ka dhigayaa caynkiina hamsu ka dhigaya alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin saasuu akrinaya alfiq baa la dhahda waa carablow ama waxaanu karahayn tusaale ahaan fadii wuxuu odhanayaa siinkii baanu karahayn suu fa ka dhigaya wuxuu odhanayaa ihdina ihdina asiraata almustaqiim fa buu akrinaya waayo watasixu way ansaxaysaa bimilihi ee yasixu iqtidaau lumiyi biumiyin mili labadaa indhaal yaha ishagaan weeye ummi ummi waa ku xidhan karaa buuri wal aradtu biaradtin mili wal alhaqu bialhaqin mili walistiwaa'ihima fi nuqsaani ee nuqsaantii bay isku mid ka yihiin wa tukrahu waa la karaha buu yidhi bitamtaami aliqtidaau xidhasho bitamtaami kataada soo celcelinaya lagu xidhaa haghaguu leeyahayo tatatata markuu is ihaa tadhe tatatata buu odhanaya waa makruuh waayo dee isagu waxba ma dhimin waxbaabuu ziyaadiya waxba ma dhimin isagu waa aladii yukariru ta walfaafa iyo kafaada ku celinaya fa fa fa fa waa aladii yukariru lfa waayo dee salaaddii buu ziyaado aan aan ka mid ahayn buu ku darayaa markaa salaaddii dee ku buri mayso wuxuu waa iska xaraf oo hadal maahe waxa weeyaan yaxsulu tawiilu waxa xaasilaya dee dheerayn baa xaasilaysa sababta loo karaa waa taa wuxuu yihi wallaaxini watukra waa la karahaa aliqtidaau ku-xidhashada lagu xidho bilaaxini lagu xidho oo laxnigu waa laba nooc mid macnaha bedelay midaan macnaha bedelayn laxnigaan macnaha bedelayn baa loo jeeda alladii laa yugayiru laxnuhu lmacnaa baa loo jeeda oo tusaale ahaan alxamdu lilaahi haadu sooma kasraysa sooma jera alxamdu lilaahu buu odhanaya waa laxni laakiin laxni macnihi bedelaya maaha fain ayara fain laxana hadduu laxniyo laxnan laxni laxnigaasoo hayara bedelay macnan macna bedelay ka ancamtu waa inuu idhaahdo bidamin uu akriyo aw ancamtu waa inuu idhaahdo bikasrin uu akriyo abala waa burinayaa laxnigaasi salaata min mid salaadii amkanahu ay u suurtowday atacalumu barasho markaa laxnigii halkaa horta allaaxin uu yidhi waxay ahayd inaanu inaanu allaaxin aanu odrhan ayay ahayd halkaa allaaxin uu yidhi allaxaan saasaa saxa mayo cagsiga allaaxin baa saxa allaxaan oo cibaarada muxararka ayaa laga fiican yahy markaa tan miraad ku taalla waa tii fiicnayd wey laxnigii markaa laba u kala qaaday hadduu laxnigu yahay midaan macnaha bedelahayn waa makruuhun in lagu xidhaa hadduu laxnigu macnaha bedelayo macnaa dee salaadiisa ku buraysa haddii barasha ay u suurtowday waa ka akrinaya markaa siraat aladiina ancamta calayhim ilahay waad u nicmaysay soo maaha ancamti buu akrinayaaoo ruuxaagaa dumarkaa ee aada u nicmaysay ama ancamtu anigu aan u nicmeeyey dee kaasina qur-aan maaha ancamti calayhim iyo ancamtu calayhim qur-aan maaha waa kalaamu naas waa dad hadalkood hadalka dadkana lama ogola salaada dhexdeeda laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas waa ka yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam fain cajaza lisaanuhu aw lam yamdi zamnu imkaani zamnu imkaani tacalumihi fain kana fi lfaatixati fi kowmiyin fain cajaza lisaanuhu hadduu carabkiisi kari waayo oo laxnigaa uu iska sixi kari waayo aw lam yamdi ama waaba karaayo ma tegin zamnu imkaani tacalumihi barashadiisu wakti ay ku suurtowdaaba ma tegin fa fiihi tafsiiluna fain kaana hadduu yahay laxnigaas fi lfaatixati mid dhacay fa kowmiyin buu noqonaya imaam umiya umina dee horaad usoo aragtay axkaamtiisa oo ummi salaadiisu ummigaan muqasirka ahayn salaadiisu way u ansaxdaa laakiin in lagu xidhaa ma ansaxdo tasixu salaatu walaa yakuunu imaaman wa ilaa haddii laxnigaasi aanu faatixada gelin carabkiisii waa ugu taageli waayey sidii saxda ahayd laxniguna faatixada ma gelin fatasixu way ansaxaysaa salaatu way ansaxaysaa walqudwatu bihi in lagu xidhaana way ansaxaysaa oo dee faatixada ayuunbaa rukun ee qur-aanka kale sunnaabuu ahaaba de marka mar hadduu faatixadii saxayo qur-aanka kale laxniga uu geliyo waxba dee adiga kaa dhimi maayo diidi maayo inaad salaaddii ku xidhato walaa tasixu ansixi maysa buu yihi qudwatu rajuli nin xidhashadii walaa khunha khunha xidhashadii biimra'atin ay ku xidhaan walaa khunha khunha inay ku xidhaana ma ansaxayso waa shardigii shanaad an laa yakuuna imaamuhu imra'ata aw khunha ida kaana rajula aw khunha hadduu yahay lab waa inaanu imaamkiisu noqon ruux dumara dumarnimo ku cad ama khunha mushkila waa inaanu noqon wakadalika hadduu khunha yahay mid labeeba oo dhinacnaan ku caddaan waxaa shardiga inaanu ku xidhan ruux dumara iyo khunha toona marka waa masaladii dee sideedda suuro yeelanaysay ee afarna ay ku ansaxaysay afarna aanay ku ansaxayn oo nin nin inuu ku xidhaa way ansaxaysaa gabadhi nin inay ku xidhataana way ansaxaysaa waayahay gabadhi inay ku xidhato gabadhna way ansaxaysaa gabadhi inay khunta ku xidhatona way ansaxaysaa khunta ama nin buu noqon ama naag buu noqon nin iyo naagba gabadhi way ku xidhan karta afarta way ansaxaysaa soo maa way nin inuu gabadh ku xidho ma ansaxayso oo taa lagu sheegay sidaasoo kale nin inuu khunto ku xidhana ma ansaxayso oo waxaa suurtowda inuu gabadh yahay ha khunte inuu khunto ku xidhana ma ansaxayso waayo maxaa suurtowda inuu gabadh yahay kaafirad waa ki khunha inuu gabadh ku xidho waayo waxaa suurtooda inuu nin yahay khunhu oo nin gabadh ku xidhay uu noqdo marka afartaa iyo afartaa weeye halkaa waa waxa safiinaha lagu sheegaaba walaa tasixu ansixi mayso lilmutawadi qudwatun u ansixi mayso lilmutawadi kii weysaystay bilmutayamimi ugu ansixi mayso mid waxa weeyaan gebagebaystay wabimaasixi lkufi kii kufka masaxayna way ugu antaصix way ansaxaysaa lilmutawadii kii weysay bilmutayamimi way ugu ansaxaysaa kii gebagabaystay bimaasixi lkufina way ugu ansaxaysaa kii ilaa lugaha maydhay kii kufka masaxay inuu ku xidha way ugu ansaxaysaa walilqaa'imina way u ansaxaysaa qudwadii bilqaacidi uu ku xidho kii fadhi ku tukanayay iyo walmudajici kii jiif ku tukanayay walilkaamili kii qaangaadhka ee xorta ahaa albaaliq lxur weye way u ansaxaysaa bisabiyi bay ugu ansaxaysaa sabigiiba mayiska in qaangaadhin walcabdi addoonkiina way ugu ansaxaysaa walacma ka indhaa la-aana way u ansaxaysaa walacma ka indhaal iyo walbasiiru ka indhaa qaba sawaan waa isku mid cala nas waaya halkan wuxuu leeyahy haduu weysaystay mid gebagabaystay wuu ku xidhan karaa laakiin maxaa shardiya masalada hore inoo soo martay alladii laa yajib caleyhi alqada ka gebagabaystay baa labaa miduu qalla ku waajibay mid aanu qalla ku waajibin ka gebagabaystay qalla aanu ku waajibin baa halkan loo jeedaa wax dahaaradiisii bedelka ah salaaduna marka ay kaga gudayso ayuu ku dahaaro qaatay sidaasoo kale kii kufka masaxay kii lugaha maydhay waa ku xidhan karaa lannahu salaatuhu waa muqniyatu can ilqada qalla kuma waajibaya saasay ugu dhantay isagoo taagan oo taagni ku tukanay mid fadhi ku tukanay waa ku xidhan karaa nabiguba calayhi salaatu wasalaam sida caaisha warisay fi bukhaari wa muslim fadhi buu ku tukanayay dadkuna waa daba taagnaayeen qabla mowtihi biyow arrinkaasaana labada dambeeyey sidaasoo kale kii jiifayna waa ku xidhan karaa isna waa loo qiyaas qaadanaya kaana isku soo arooray ninkii qofkii xortaa ee qaangaadhkaa waa ku xidhan karaa ilmo yar kii qaangaadhkaa kii xorta ahaana addoon waa ku xidhan karaa ka yar waxaa u daliila camr ibnu salama kaana yaumu qowmahu calaa caadi nabiy huwa ibnu sittin aw sabcin isagoo lix jir ama toddoba jira buu camr ibnu salama qowmkiisa tukanaya xadiidkana bukhaari baa wariyey waaba ka faa'iideeyo waa tii dharka loo soo iibiyey markay dumarka cawdeen ay yidhaahdeen war imaamkiinan dabadiisa naga qariya qayd yaroo dee marka uu sujuudo faydmaya buu xidhnaa markaa dhar baa lay keenay buu hi aad baan ugu farxay ilmo yar buu dee ahaa laakiin ilmo yaroo dadaalo qur-aan qur-aan bartay buu ahaa qof xori addoon waa ku xidhan kara oo caaishaba waxaa tukan jiray addoonkeedii dhakwaan sida bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey waa talabaade liannahu min ahli lfard wlictidaadi walilictidaadi bisalaati mid walba salaaddii salaad la tirsanaya wey oo muujizoo ka gudaysa waana min ahli lfard gaar ahaan addoonku walacmaa walbasiiru sawaaء cala اnas waa isku mid oo mid indhala waa lagu xidhan karaa mid indhalina mid indhaqabo waa ku xidhan karaa xageeba isku mid ka noqdeen midba waxbuu markaa ka kale uu kaga wanaagsanyay markaa labadii baa laysu dhigay oo kan indhaha le waa kan kale waa ka khushuuc badan yihi waayo waxyaabo badan oo dee kan indhaha qaba uu arkayo qaar macaasi yihiin qaar mulhiyaad yihiin dee qalbiga mashquulinaan isagoo arkahay kan indhaha qabaana dee najaasadu iska ilaalin ogyahay lagu iska arkayahay halka laga yaabo kii indhaha la-aa dee inay najaaso aanu arkahayn ay u dhuumato waktigii nebigana calayhi salaatu wasalaam ibn umi maktuum baa dadka tukiyey istakhlafa nabiyu ibna umi maktuumin ym naas acma ibnu xibaan baa wariyay can caaisha bisanadi xasan shaahid mursalah oo ibnu sacdin uu wariyena waa leeyahy xadiidkaasi qiil baa wuxuu leeyahy maye ka indhaalababa imaamada ku fiican oo dee khushuucdu waa muhim salaada dhexdeeda qiilla wuxuu leeyahy maye ka indhaha qabaa ku fiican waayo tahaaradii najaasada in layska ilaaliyaa aad bay muhim u tahay walasaxu buu ihi wejiga asaxi waa sixatu qudwati saliimi waa ka caafimaad qabaa xidhashadiisu inay ansaxayso bisalisi kakaadidu ay ka qubanaysa uu ku xidhno waaahiri walasaxu waa sixatu qudwati aahiri ka daahirkaa ku xidhashadiisu inay ansaxayso gabadhii daahirka ahayd bilmustaxaadati ay ku xidhato tii dhabar furanka lahayd hayrilmutaxayirati taa dhabar furanka lahoo mutaxayiro aan ahayn oo nin kaadidu markaa ay ka qubanayso xataa intaa salaada uu ku jiro aanay ka go ahayn waa lagu xidhan karaa waxaa la mida kamaradiisa najaaso loo cafiya ay marsanta mustajmirkii baa lamida kii istijmaaray isagaaba asala oo looga qiyaas qaatayba gabadh daahirina gabadh mustaxaada waa ku xidhan kartaa haaniga asaxa ka hor jeeda wuxuu leeyahy maya najaas ay xambaarsanyihin salaadoodana daruuro awgeed baa loo tasxiixiyey adiga markaa daruuro ku haysa inaad ku xidhataana ma jirto mutaxayirada maxaa loo soo reebay oo mustaxaadadii mutaxayirada adaynu soo maray gabadh daahiri kuma xidhan karta baa la yidhi sababtaan markaa aan ugu xidhan karin waa maxay liwujuubi alqadaai calayha taasay ku salaysanta qalla waajib ku ah laakiin fii baab ilxayd waxaynugu soo maray mansuuskana ah cadamu lqadaa qalla inaan waajib ku ahayn raafic iyo nawowi laakiin waxay tasxiixiyeen inuu qalla waajib ku yahay arrinta noocaasana waxaa lagu xukumay inay tahy duhuulan can innas inay markaa ilow oo kale uu kaga dhacay naskii shaafici marka naska shaafici waxa weeye inaanay qallaynahayn mutaxayiradu mar hadday dee sidaa tahay o aanu qalla waajib ku ahayn dee halkanna waxay ahayd in la mariyo baabkeeda oo la idhaahdo waa lagu xidhan karaa walow baana imaamuhu hadduu imaamkiisii uu ku caddaado imra'atan gabadh gabadh uu soo baxo aw kaafir ama mid gaalo muclinan gaalnimadiisa muujisanaya wadimi oo kale qiila waxaa la yidhi aw mukfiyan ama gaalnimada qarsanaya waa zindiiq oo kale wajabat calmaani oo kale wajabat ilicaadatu salaaddii inuu kusoo celiyaa waajibku alaa junuban junub hadduu kusoo ku caddaado imaamkii maya wadaa najaasatin khafiyati mid najaaso qarsoone ay marsan tahay hadduu xagga dambe kaga caddaadana maya oo ku soo celini waajibkuma aha imaamkii de haddaad og tahay inuu gaal yahay inaad ku xidhataa kuma banaana kuwana ansixi mayso laakiin adigu maad ogeyn inuu gaal yahay markii dambey kuu caddaatay imaamkii salaada ku tukiyeyba inuu gaal ahaa hadduu yahay gaal gaalnimadiisa aan qarsanba oo muclim bikufrihi oo se mid dhimiya oo kitaabi yuhuudi ama nasraani ah salaadda waa inaad ku soo celiso oo salaadi markaa dee gaal lagu xidhay ma ansax nimaan salaad tukanayn oo salaad baan ku jirin salaadaadii inaad ku xidhay ayay noqonaysaa laysa ahla lisalaa salaad ba ehlo ma ahaba qiila waxaa idhaha mukfiyan qiil baa wuxuu leeyahy xataa hadduu gaalnimada qarsanayo salaaddii waad ku soo celinaysaa haddii aada nin moodeysay qofka inkuu tukinayo markii dambe caddaatay ruux dumara inuu yahay iyadana salaaddii waad ku soo celinaysaa waayo dumarnimada iyo gaalnimadu labaduba calaamaday leeyihin markaa dee adaa taqsiir sameeyo gaabin sameeyey gabadha dharkeedaad ku garan oo sawdkeedaad ku garan oo suuradeedaad ku garan gaaladuna dee iminkaa laysdhex yaacay oo laysku khaldamee berigii hore dee calaamaday lahaayeen oo dharka muslimiinta dhar ka duwan inay xidhaan baa dimiyiinta markaa lagu waajibin jiray laakiin maanta dee waad arkaysaa xaalku siduu u qasmae wadamada qaarkood haddaad tagto yaa gaal ayaa muslimama kala saari kartidba ilaa dee qofka inaad masaajidii ku aragta ama inaad weydiisay waxaa mooyaane marka labaduba waxay leeyihin ruuxa dumarka iyo kaafirkuba calaamaday leeyihin lagu garto xaaladooda marka calaamadihii baanad eegin oo aanad u fiirsan oo aanad baadhin taqsiir baad samaysa laakiin kaafirka gaalnimadiisa qarsanaya wax calaamadoo ka dul muuqataa ma jirto muslimiintaba isu ekaysiinayaaba hadday marka dambe kuu caddaato inuu noocaa ahaa waxba salaadii ku celin maysid qiil kale waa lagu celinaya wa licadami ahliyati lilimaamati inuu imaam noqdoba ehlo ma aha haddii ay marka dambe caddaato imaamkaagii inuu junub ahaa ama najaaso qarsooni inay marsanayd waxba salaaddii ku celin maysid waayo labadaasi calaamado qofka ogadiisa dushiisa ka muuqda ma laha markaa qofkii salaada ku xidhay wax gaabina iyo waajib saarra uu ka tegay ma jiro waa haddii aanay salaadu jumco ahayn hadday jumcata insha allah way noo iman doontaa cumar bn khaaab radi allahu canhu صلى بأصxاaبه ناaصyا للجaناaبة فأعاadوا وlm yأmrوا بالعاadة wuxuu tukiyey أصxaabtiisii isagoo جaناabo qabo isilowsan iyagu salaadii waa kusoo celin lakin isagu ma amrin maliك بhaqi baa wariya بisnaadi صaحيiح qultu waxaan ihi alصxu almansuuص huwa qowl الجumهuuri wey oo ah أna mkfiya kfriga gaalnimada qarsanaya huna halganka muclinihi inuu yahay kaasaa muctamada buu ihi qiilka marka hore u ku sheegay raafici والlah أعlam de binaa calى ana alcila tasxixata cadam ahliyati lilimaamati in kaafirka waxa lagu sababeynayo salaadii lagu xidhay inaanay ansax ahayn laga dhigo inaanu ehel salaad u ahayn iyo imaamo toona taasay ku binaysan tahay laakiin muuminka muxdidka ah ee weyse jabsan ama dee xadathulakbar ku sifaysan isagu dee asal ahaan salaada ehel buuyi hadda shay caaridoo la soo darsay ayuunbaa salaaddii u diidaya ka hortaagan walummiyi buu yidhi ka ummigaay kalmar'ati weeye fil asaxi oo haddii marka dambe ay caddaato imaamkuba inuu ummi ahaa salaaddiina waaba iska siriba waxa uu la mid yahay ninkii imaamkiisu markii dambe dumarnimo ku caddaaday oo hadday kuwa caddaato ninkii aada salaadda ku xidhatin imaam faataxadaba aqoon ama ansaxayn inuu ahaa salaaddii waad ku celinaysaa sidii gabadha baad ugu soo celinaysay waa gabadhaa looga qiyaas qaatay maxaa kulmiya umiga iyo gabadha annaqsu baa kulmiya aanigu wuxuu le waa kal junuubi wey oo uminimadu dee hadday salaadu tahay salaad siri ah dee qofka dushiisa ka muuqan mayso walow iqtada hadduu ku xidho bikhunha buu ku xidhay miduu isagu u malaynay inuu khunho yahay buu ku xidhay fabaana rajula nin buu ku caddaaday lam y- lam eh, yasqut ilqadaau qalihii dhici maayo fi labhari hadda eh, bikhunha uu u malaynaya baynu raacina soo maa qaydkaasi waa muhim walow iqtadaa bikhunha fi danihi wuxuu ku xidhay miduu isagu islaa waa khunha markii dambe muxuu noqday salaaddii laga baxay ama salaaddii dhexdeediiba nin inuu nin noqday qalii ka ridi mayso oo maxaanay uga ridahayn dee s- salaadiisa sixadeeda mutaradid buu ku ahaa ila qofuu khunho u malaynayo nin ma khunhaa mise waa nin isagoo isagu isla buu ku daba tukanayay soo ma marka niyadiisuna niya jaazima maaha oo litaradudihi fi niyati niyadii buu mutaradid markaa ku yahay niyadana ataradudu fi niyatina dee salaadii waa ka burinaya marka masaladan khilaafkeedu wuxuu ku binaysay ithanigu wuxuu leeyahy me mar hadduu nin noqday marka hore khunhaba ha u malaynaye saasay ugu ansaxaysaa qalli waa ka dhacaya khilaafka labada qowlo wuxuu ku binaysan yahay hal hal ilcibratu bima fi nafsi اlamri aw bima danahu lmukalafu waxa wax laga soo qaadaya wax lagu dhisayaa ma sida ay xaqiiqadu tahayba ah oo isagoo hauba malaynaya khunthee xaqiiqa nin buu ku ahaa sooma mise waxa wax laga soo qaadaya xukunka lagu dhisaya waa qofkani wuxuu malaynayo mas'aladuna nadaa'ir bay leedahay oo tusaale ahaan qof baa xoolo qaatay wuxuu u malaynaya xoolihiisii ahayn oo tuugnibuu u qaadanayay ma xaqiiqadun baa la eegayaa inuu xooluhu xoolihiisii yihiin mise malihiisa wax lagu dhisayaa oo ah inuu islaa xoolahaagii maaha nin baa tusaale ahaan gabadh la mucaamalooday isagoo isla waa ruux dumar oo kale markii dambe waa caddaatay inay xaaskiisii ahayd ma xaqiiqada oo ah inay xaaskiisii ahayd baa xukumka lagu dhisayaa mise xukumka waxaa lagu dhisayaa in wuxuu isagu malaynayo dee inuu islaa waad sinaysanaysa waayahay adharku wuxuu leeya waxaa lagu dhisayaa bidani lmukalaf wuxuu malaynaya baa lagu dhisaya laakiin waxay ka mid tahay almasaa'il alatii ikhtalafa fiiha tarjiix masaa-isha furuucdeeda marka laga tarjiixu iskhilaafaye marna tarjiixu uu ku dhismay bima fii nafsi اlamri marna uu ku dhismay eh, bima danahu lmukalafu walcadlu buu ihi ka cadligaabaa awlaa u mudan ayaa imaamada uga mudan min alfaasiqi ay bilimaamati uu uga muday min alfaasiqi ka faasiqa xataa ka faasiqa ha kaba cilmi badnaado sifaadkii kale imaamada ha ka badsadabe waayo dee laguma kalsoonaan karo mid faasiqa walihaada faasiqa in lagu daba tukadaa waa makruuh in markaa waxaa loo loo ansixiyey uun dee inay salaadiisu ansaxayso nabiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu amray abu dar bisalaati khalfa aimati iljawr xukaamta faasiqiinta ee dulmiga ku shaqeeya inuu ku daba tukado ibnu cumar xajaaj buu ku daba tukaday see bukhaariya muslimba wariyeen hadduu kufri ka badbaadana fisqigiisu ma qarsoonayn cabdillaahi ibnu mascuudna wuxuu ku daba tukaday alwaliid ibnu cuqba kaana yashrabu lkhamr oo salaadii markaa subax buu afar ragcadood tukiyey isagooba sirqaansanaaba imaamku meel buu baro saab ka ahaa salaadii subax buu afar tukiyey markaasuu intuu kusoo jeestay buu ihi ma idiin kordhiyaa maanta oo dhan ziyaadaan ku jirray bay yidhaahdeen mar mar haddaad subax afarna tukisay ziyaada hadhay waa maxay bay yidhaahdeen waa kada laakiin tawliyat lfaasiqi lilimaamati waa muxarama nin fisqi lagu og yahay in imaam laga dhigaa waa xaaraan dowladdu inay ka dhigtaa waa xaaraan cidda masaajidka mas-uulka ka hayna inay inay ka dhigaan waa xaaraan waxaa la ogay inuu beenaale yahi waa faasiq ama waa namaam dadku isku diraa waa imaamkii laakiin intaa dadku hadal u kala raraya u kala qaadaya dadku iska horkeenaya waa faasiq ama waaba kasii daraya inuu faaliye yahay baa la yaqaanaa kufrigaa buu ku jira kaasi sooma ama waaba saaxiro waa dumarku madiideeya iyo xoolaha qaarkoodii ayuu madiideeya ribaduu cunaayo waad og tahay oo bunuugta ribowigaabuu la tacaamulaa ma banaana kaa in imaam laga dhigo oo dadka imaam looga dhigo qof la aamini karo ayaa waajiba in imaam laga dhigo waxaa la mida saa'ir اlwilaayaati sharciya dadku imika way iska qabatimeenuun in madaxweynuhu qofku doono uu u dhiibi karo mas-uuliyad wasiir ka dhigi kara barastaab ka dhigi kara agas- agaasime ka dhigi karo waanay u sallimeenoo waxay u qaateen in arrintaasi isaga ikhtiyaarkiisa iyo dookhiisa ay ku dhisantah madaxweynaha iyo qof kasta oo kale oo mas-uuliyad magacaabaya uma banaana qof faasiqa in ummadda madax looga dhigo wasiir loogama dhigi karo agaasime looga dhigi karo barastaab loogama dhigi karo waaba taariku salaado waa la yaqaanaa sidee ummadda mas-uuliyad loogu dhiibaya waxaa la yaqaanaa inuu yahay mid jajaban ah oo dumarka waxa weeyaan xumaan kala daba wareega ayaa la yaqaan khamriga inuu cabaaba la yaqaan madaxweynuhu waa yaqaan dadka kalena waa yaqaanaan waa la yaabay haddana wasiir baa laga dhigaya hadhow baa lagu xaman odhanaya shaarib weeye wasiirkeenu waa shaarib bahalku cabaabaa la leeyahy ummadiina madax baa looga dhigaya hada laa yajuus wax banaan maaha qofka ummadda madax looga dhigayaa waa inuu noqdo qof cadli ah sideedabana qofka madaxda ahi marka la eego tasarufaadka iyo go-aamada u gaadhiyo tallaabooyinka uu qaadayo dookhiisa iyo sida isaga la qurux badan iyo sida isaga danta ugu jirta iyo sida xisbigiisa danta ugu jirtay waxaa waxba kuma salayn karo oo tasarufaat limaami fi raciyati manuuطu bilmaslaxati waa qaacida fiqhiya imaamku go-aamada u gaadhaya tallaabooyinka uu qaadaya ee dadka uu u taliyo la xidhiidhaa waa inay maslaxada ku salaysnaadaan haddii ay laba weji u noqoto weji xasana iyo mid axsana uma banaano ka xasankee wanaagsan inuu doorto oo ka ka sii wanaagsanee axsankaa inuu ka tago laa yajuusu lahu si ay maslaxada ummaddu ku jirta inuu tasarufo wey cumar ibnu khadaab radi allahu canhu qof xoolo agoomeed maamulaya buu ka dhigay qofka madaxda ah qaacidada waxyaaba culimmadu ay ku saleeyeen bay ka mid tahay marka wuxuu yihi inii anzaltu min maali illaahi mansilata waliy lyatiimi min maali lyatiim xoolaha ilahay waa xoolaha ummaddu ay wada leedahay naftayda waxaan ka joojiyey buu ihi halka ilaahay subxaana watacaala uu ka joojiyey qofka agoon xoolihiisa mas-uulka ah xoolaha agoonka suu doona miyuu ka yeeli karaa la ilahay baa sheegay walaa taqrabu maala lyatiimi ila bilatii hiya axsan xoolaha ummaddu ay leedahayna waa sidaas ka isagu uu necab yahay inuu qadiyo ama banaana laakiin mutayste xoolaha in la siiyo ka uu jecel yahay inuu siiyo ama inuu badiyo sida ummadda diinteeda iyo adduunyadeedaba aslaxa u ayaa waajiba madaxdu inay u tasarufaan oo dee imaamadu waa laba alimaam asuqra oo tan tukinta ah iyo alimaam alkubra alcudma waa hogaaminta waxa weeyaan ummadda iminka markaa alimaam alcudma oo dee muslimiinta o dhan ka dhexaysa mama jirtabe waa imaamatu qutrinun muslimiintu dee dowladay kala noqdeen wlasaxu buu ihi ana alafqaha ka fiqiga badani wlaa inuu mudan yahay bilimaamati imaamada inuu uga mudan yahay min alaqray ka waxa weeyaan qur-aan xifdi badan ninkan axkaamtiibuu aada u yaqaanaa qur-aan aan faatixadayn maba xifdisanaba hadduu doono waxaana meesha jooga mid aqraa oo qur-aanka oo dhan wada xifdisan laakiin waa qaliilu lfiqhi axkaamtaa ku yar ka axkaamta salaada yaqaan isla markaa qur-aankii salaaddii ku ansaxaysayna garanaya ayaa imaamada u mudan lianna xaajatu salaati ila alfiqi aham baahida ay salaadu fiqi u qabto ayaa ka muhiimsan kana weyn baahida ay u qabto qur-aan la xifdisan yihi salaaddu qur-aan faataxay uga baahan tahay faral ahaan sunna ahaana haddii qulwallo lagu daro waa dhag weeye laakiin axkaam intee leg bay u baahan tahay nin marka uu salaada galo hadduu sahwiyo dhinacu u kaxeeyo aan garanahayn dee in ummadda imaam looga dhiga maaha oo marka subxaan allah dha fadhiisanaya subxaan allah haddana kacaya subxaan allah dib u soo eego dhawaan maxaad tidhaahdeen meeluu u kaxeeyo intuu gara waayo marka fiqigay u baahi badan tahay bay dhaheen salaaddu qur-aanka waajibe dhexdeedu waa in kooban dhacdooyinka imaamka salaadda dhexdeed la soo gudboonaanayaana dee aada bay u fara badan yihiin muqaabil las wuxuu leey war waa isku mid midba ka kale waxbuu dheeri ah thaalitku wuxuu leeya alaqra u awla ka qur-aanka xifdisan mar haddii intii salaaddu ku ansaxaysa uu garanayo ayaa waxa weeyaan u mudan oo nabigu wuxu uhi ida kanuu alaaatan falya umahum axaduhum waaxaqun bilimaamati aqra'uhum rawahu muslim aqra'uhumna axfaduhum baa looga jeeda wa akaruhum akhdan lilqur'aani baa riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay waayahay camri ibnu salama can abi wuxuu ka wariyey nebigu inu hi walyaumakum akarukum qur'aanan axfadukum weeye bukhaari iyo abu daawud iyo nasaa-i iyo baa wariyey xadiidu ibnu mascuud yo um lqowm aqrahum likitaab illah fain kanuu fi lqira'ati sawa faaclamuu bisunna fain kanuu fi sunati sawa faaqdamuhum hijratan fain kanuu fi lhijrati sawa faaqdamuhum silman wafii riwaayatin sinan saasuu u ratibay qiraadiiba horeysiiyey fiqigii axkaamtiibuu ku xigsiiyey wuxuu ku xigsiiyey waxa weeyaan hijradii wuxuu ku xigsiiyey haddii intaaba ay ka sinaadaan islaamnimadii say usoo kala hor islaameen dadii saasuu u wada xadiidku muslim baana saxiisa ku wariyey maxay shaaficiyi kaga jawaabayeen axaadiidta waxay leeyihiin saxaabada qur-aanka xifdigiisa iyo macnihiisu mabay kala harhsanaynba nin waliba intuu xifdisan yahay macnaheedana waa yaqaane say dee qur-aanka u baran jireen baa sidaa ahayd marka waxay ahaayeen quraa fuqahaa bay ahaayeen saa awgeed buu nabigu alayh isalatu wasalaam uu sidan ku uhi falaa yuujadu minhum qaariun ila wahuwa faqiih mid kastoo qaarihi faqiih buu ahaa oo saxaabadu qur-aanka inta ay xifdiyaan may dhaafi jirin ilaa macnaheedana ay bartaan laakiin maanta dadka cilmiga barashadiisa ugu fogi waa dadka qur-aanka barta in badanoo ka mid a oo dadkii ma tabjiiliyeenoo ma weyneeyeenoo maamuus iyo ikraam iyo kahaybadaysi ma u muujiyeen sheekh sheekhdaa ma gureen ma ma iska hormariyeenoo sheekhna tuki meel walba qur-aanka noo akhri meel kastoo la isugu yimaado waabuu isqaatayba waaba sheekha maxaaba ka maqanba intii sheekhnimo intii sheekhnimo lagu helaya uu haystaaye marka xagga dadka aragtidooda la eego sax maaha waxaasi macalimiinta laftooda in badan waxaan kula taliya caruurta markaad qur-aanka udhigaysaan kuwa dee fahmi karaya qaadi karaya macnahana u raaciya waxaan u soo gaadhay macalimiinta qaarkood waa cala alaqal suuradaha qisooyinku ay ku jiraan bal markaad suuratu waxa weeyaan alamtaro markaad u dhigayso u yara macnee waxyaabaha caruurta xifdiga qur-aanka jeclaysiinaya arrinta noocaasi ay ka mid tahay oo qeyb ay ka tahay waaya wuxuu yidhi wlaصxu an afqaha wlaa min alaqra'i buu ka mudan yahay wlawraci ka waraca badan buu ka mudan yah waraciisu isagu anfacaya salaaduna fiqi bay warac uga baahi badan tahay wayuqadamu waa la hormarinaya alafqahu ka fiqiga badan walaqra'u iyo ka xifdiga badan cala lasani baa laga hormarinaya ka da-da weyn ee anasiibi annasiibi ee nasabka fiicanna u saaxiibka ah labadaaba waa laga hormarinaya waayo dee kollay da-du taxafud iyo is-ilaalin waa keentaa nasab wanaaguna meel fiican inu kasoo jeedaana iyada lafteedu qofka raad fiican bay ku yeelan kartaa laakiin salaadu fiqi iyo qiraao ayay ayay u baahi badan tahay oo fiqi iyo qiraadu salaaday ku gaar yihiin bal qiraadu shuruuddeeday ka mid tahay fiqigana axkaamteeda lagu gartaa sifaadkan kale ee la sheegay al asanu iyo annasiibu iyo salaada wax ku gaara maaha da-da markaa la sheegayana waa da-da islaamnimada dhexeeda uu ku gaadhay oo waxaa laga yaabaa inuu labaatan jir siddeetan jir ka weynaado oo labaatan jirkaasi weligiiba muslim buu ahaa siddeetan jirkuna shan sano ka hor buu soo islaamay da-da islaamka dhexdiisa keebaa ku weyn labaatan jirkaa weyn da-da la sheegaya waa taas waljadiidu bui qowlka jadiidka waa taqdiimulasani waa ka da-da weyn in laga hormarinayo cala nasiibi ka waxa weeyaan nasabka fiican oo nabigu wuxu uhi idaa xadarat isalaatu falyu-adin lakum axadukum walyaumakum akbarukum isaga nas iyo daliil baa kusoo arooray in da-da laysku hormariyo bukhaariyo muslim baa wariyey cagsigu wuxuu leeyay mee nasiibkaa la hormarinaya ka nasabka fiican oo nabigaa yihi qadimuu qurayshan walaa taqadamuu calayha quraysh iska horaysiyo idinku ha ka hormarina alimaam alcudmaa iyada saas ayaa ayaa kusoo arooray alamru liquraysh iyo alaimatu min quraysh buu nabigu alayh isalaatu wasalaam uu yihi haddaba nasabkan maxaa looga jeeda ma laandheeri iyo laangaabka iyo hawleeni iyo isxaqiraad iyo reerbel waa sidaa iyo ma waxaasaa nasabka looga jeedaa la la nasabka waxaa loogama jeeda sheekh nasabka waxaa looga jeedaa maa yuctabaru fi kafaati nikaax oo nikaaxna waynu ugu tegi doonaaye gayaanka xagga guurkana loogama jeedo reer hebel iyo reer hebel iyo waxaa sheekadaa loogama jeedo wax kalaa looga jeedaa waxaasoo maxay ah sida qofkan inuu dhal culimo iyo culimo uu kasoo jeedo kaan culimo kasoo jeedin waa ka asal fiican yahay soo maha wa kadalika dad saalixiina buu kasoo jeedaa oo wanaagsan buu kasoo jeedaa qabiil nabigu calayh salaatu salaam uu ammaanay oo nasabkooda uu ku ammaanay buu kasoo jeedaa oo is- isaga dee nas baa kusoo arooray kaasaa looga jeedaa laakiin loogama jeedo waxa weeyaan nasabadan aan shareecadu aanay kala fadilin ilaahay subxana wa tacaala uu in laysku garto uun u jideeyey isla markaana uhi ina akramakum cinda allahi atqaakum taa la iska ilaaliya arrinka noocaasa waayahay fain istawayaa haddii sifaatkaa ay ka sinmaan fa binadaafati thawbi baa lagu kala hormarin maradiisa nadaafadeedii walbadani jidhkiisa nadaafadiisa iyo wa xusni sawti cod wanaagga iyo wa tiibi sancati shaqa fiicnaanta iyo wa naxwihaa iyo waxyaabaa shabaha cod wanaagga isaga dee adila kusoo aroortay oo nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi zaynu lqur'aana biaswaatikum iyo xasinu lqur'aana biaswaatikum faina sawta alxasana yaziidu lqur'aana xusran waa isla xadiid laakiin lafdiga hore abu daawuud iyo nasaa-i baa wariyey kan lafdigan dambena daarami iyo bayhaqi iyo shicab ilimaan eh, ku wariyey iyo culimadaas ayaa wariyey marka sawdka wanaagsan waa la ammaanay isla markaana sifaadkaa kale la sheegay wuxuu la wadaagaa anuu yastamiil quluub inuu quluubta soo jiidanayo uu soo jeed soo jeedinayo oo imaam dharkiisu wada uskag yahay hadduu doono wax ka da-ayaan iyo imaam dharkiisu nadiif yahay isku mid maaha imaam jidhkiisu nadiif yahay iyo imaam jidhkiisu uu soo urayo oo waxa weeyaan eh, intuu soo dhididuu soo shaqeeyo ama uu soo ordo khamiis nadiifa soo xidhanaya hoostana ka uraya dee isku mid ma noqonayaan midna quluubtu way karaahaysanaysaa way dhibsanaysaa midna quluubtu way jeclaysanaysaa walihaada imaamku waa inuu ishabeeyo sidaa aanaste maalin walba khamiis buu xidhan yahay midaan arag ya oo is-udgooneeye oo uu si fiican isu jookhade si indhuhu markay qabtaan quluubtu ay u ogolaato imaamka dadka tukanaya waayahay wamustaxiqu lmanfacati ka meesha eeg hadda la soco arrimahan oo dhami waa haddii lagu tukanayo fii mawaat meel aan masaajid aan ahayn oo cidloo bannaan safar baad tihiin meel cidloo bannaan baad ku tukanaysaa ama waxa weeyaan waxaad u baxdeen magaalada khaarijkeeda iyo dibaddeeda halkaasaad ku tukanaysaa ama waxaa lagu tukanayaa masaajid aan lahayn imaam raatiba aan lahayn ama imaamkii raatibka ahaabaa xaqiisii ka tanaasulayoo intuu soo istaagay buu i waar anigu maanta waan yaro daalane qofkii doonaya idin tukiye qof idin tukiye iska doorta ayuu yidhi oo xaqiisi ka tanaasulay kaasaa laga hadlayaa keebaa la hormarinayaa sifaadka lagu lagu- lagu dooranaya laakiin masaajidku hadduu imaam raatiba leeyahay ha ku qabsanina hodhan anaa anaa kaa qura badan iyo anaa kaa fiqi badan imaamka raatibka ayaa u xaq leh huwa almuqadamu isagaa la hormarinaya wamustaxiqu lmanfacati qofka manfacada meesha lagu tukanayaa leeyihi oo bimilkin kule lahaansho oo caynta manfacada le uu leeyahay daartoo kale iyo wanaxwi waxyaaba milkiga shabuhu manfacada ku yeeshay isaguun meesha kiraystay ama loo waqfiyey ama loo dardaarmay ayaa awlaa imaamada u mudan fain lam yakun haddaanu ahayn kaa manfacada liahlan mid imaamada ehel u ah falahu taqdiimu cidda imaam laga dhigayo ee la hormarinayo isagaa xaqu leh isaga ayaa dooranaya marka waxaa lagu tukanayaa tusaale ahaan guri baa lagu tukanaya gurigaa cidda manfacadiisa leh ayaa imaamadiisa u mudan oo nabigu wuxu uhi walaa yaumana arajulu rajula fi sulطaani muslim baa saxiixiisa ku wariy walaa yaqcud fii beyti calaa takrimati ila biidn inuu isagu u idmo mooyaane yaanu meeshu xukumo ku tukinin meesha isaga lagu maamuuso ee si gaara u fadhiista ee loo dhigay gogasha loo dhigayna yaanu kaga fadhiisanin intaad qolkii hurdada ugu soo gasho markiiba sariirta ha iskaga dul fadhiisanin Ah, ilaa in lagu idmo mooyaane ila waa takriimadiisiiya haddaanu isagu waxba tukin karin oo shuruuddii imaamada aan laga helin isagaa xaq u leh cidduu odhanayay na tuki adigu markaa ha ka hororsanee marti aadaab la noqo oo isaga waxa weeyaan u daa waa hadduu yahay saxiixulcibaara oo hadduu waalan yahay ama ilmo yar yahay qofka meesha manfacadeeda leh isaga ciddii mas-uulka ka ahayd baa hawshaa iska leh haddii ka warama isagii aanu ehel u hayn cidna u idmi waayo jamaaco laguma tukan karo meeshiisaas mid mid baad u tukanaysaa waayo dee xaqiisii isagiina ma gudan karo kamanuu tanaasulin marka xaqiisa ictidaa iyo xadgudub lagu samayn maayo masaaisha kale ee tan la mid ahee aada inoogu soo noqnoqoto waxaa ka mid a arinta ku saabsan asalaatu cala ljanaasati way noo iman doontaa laakiin dee ilaahay ba og inaynu gaadi maa- maadaama ay tan shabahdo waa isku baraarujinaynaaye qofka dhintay dadka dhaxalkiisa le ayaa xaq u leh inay ku tukadaan haddaanay u ku tukanahaynna inay cid u idmaan maanta waxa wadaadku taa kumaba xisaabtamaba bal waxaa laga yaaba inay laba wadaad isku qabsadaan iyadoo ciddii xaqa u lahayd aanay u idminba marka anuu saasaan sameeye waan weydiiya waxaan ku dhahdaa miyaan ku tukadaa markay dadka kale idhahdaan sheekhina tuki ku tuko ayaan idhaa mee eheladiisi waxaa dhahaa, waa kuwan kan iyo kanaa ka jooga miyaad idanteenaan ku tukadaa ha markaasaan ku tukadaa haddii kale xaqoodii baa dee ayaad ku xadgudbaysa wayuqadamu waa la hormarinayaa sayidkii cid kale maahae calaa cabdi addoonkiisi baa laga hormarinaya asaakin ee guriga deganaa oo addoonka ay guri u deganyay baad ugu tagtay isagu tukinta xaq uma laha adaa xaq u leh oo sayidka ah waayo isaga iyo daarta labadaba adiga ayaa leh hadday caynta iyo lafteeda noqoto iyo hadday manfacada noqotaba laa mukaatabihi laa yuqadamu laga hormarin maayo sayidka calaa mukaatabihi addoonka uu la galay heshiiska isxoreynta fii milkihi milkigiisa lagaga hormarin maayo damiirku mukaatabka ayuu noqonayaa ee fii milki lmukaatabi waayo addoonka mar haddaad heshiis isxoreyna aada la gashay waxba kuma lid addoon uma kuma ah oo sidii addoonka ulama dhaqmi kartid fii jamiici alaxkaam lacagun baad ku leeday iyo xoolihii waxba inaad kula heshiisay waa ajanabi baad ka tahay waa kan tasarufaadka yeeshe wax iibin kara walaa saxu waa taqdiimu lmuktari guriga kii kiraystay in laga hormarinaya xagga imaamada cala lmukri kii kireeye almaaliki ee lahaa waayo manfacada keebaa leh ya ka kiraystay baa manfacada iska leh oo sideedaba kiradu waa waxaad kiraysatay manfacadiisa ood iibsatay wey marka manfacada adaa iska leh kuma odhan karo guriga waa gurigayga anaa kugu tukanaya war gurigaa de waan kaa kiraysto manfacadiisa anaa leh manfacadiis guriga maxaa ka mid ah in la dhex fadhiisto in la seexdo in lagu tukado marka manfacada qofka kiraystay baa iska leh lannahu lmustaxiqu lilmanfacati wlmuciiri buu ihi wal asaxu waa taqdiimu lmuciiri waa kii qofka shayga ammaanaysiiyey in laga hormarinay cala lmustaxiiri kii ammaanaystay oo guri adigu aada leedahay qof ammaanaysiiso waxaad ku tidhi iska deg haddaad gurigii isugu timaadaan tukinta qofka guriga leh ee ammaan ahaan u bixiyey ayaa iska leh leannu raqabada isaga ayaa leh manfacada lafteeda wuu ibaaxeeyey oo qofkaasi dee inuu ku intifaaca unbuu u ogolaaday laakiin manfacada muu mulkisiin waana meele ay ku kala duwan yihiin caariyada iyo kiradu qofkii shayga kireeyey shayga manfacadiisii muddada lagu heshiiyey qofka kiraystay wuu mulkisiin de waxbuu kaga bedeshay laakiin qofka shay ammaanaysiiye qof kale manfacada ma mulkisiin sida asaxa ah ee wuu u ibaaxeeyey wuu u baneeyey axkaam baana taa ka dhalata axkaamta waxaa ka mid a markuu doonuu ku noqon karaa nin baa yidhi kitaabkan iyo ammaanaysii waxaan ku ihi caawan soo akhristay ho saa gacanta markuu dhiga odhan karaa soo celi sheekh maxaa dhacay soo dhigii ammaanaysiiyey axkaamta ammaanada waxaa ka mid a markaan doono in la noqon karo toddoba cisho ee ammaanaysiye habeen markuu haystay waa anii soo celi kitaabkaygii toddobaad ammaanaysiisay mianaad ballanka ilaalinahayn war lilmuciiri arujuucu mataasha qofka cid shay ammaanaysiiya mar allaale markuu doono ku noqon kara wlwaali wayuqadamu walasaxu waa taqdiimu lwaali waa mas-uulkii in la hormarinayo fii maxali wilaayatihi meesha isagu uu mas-uulka ka yahay aw alwaali ka mas-uulkahabaa fii maxali wilaayatihi meesha uu isagu mas-uuliyaddeeda leeyihi wlaa mudan ee bilimaamati fiiha dadka inuu ku tukiyo min alafqahi buu ka mudan yahy walmaaliki madaxweynebaaba gurigaaga yimi odhan mayso waa gurigayga madaxweyneystow isagaa adiga iyo gurigaagaba idin taliya isagaa xaq u leh marka kii fiqiga yaqaanay iyo dhammaantoodba isaga ayaa laga hormarinaya waayo nabigu caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yihi laa yaumana arajulu rajula fii sulaanih cidda u horreysay soo gelaya waa xaakimka nin nin yaanu ku tukin meesha uu xukumo saasoo ihi nabigu aleyh isalaatu wasalaam waa dee walicuumi saltanatihi wa taqdiimu gayri bixadratihi laa yaliiq qofku xukumo inaad adeecda waajib ay kugu tahay inaad ka hormartaa isagoon kuu idminna wax mansiladiisa iyo darajadiisa munaasibku a maaha walihaada baa ibnu cumar xajaaj uu ku daba tukan jiray xataa haddii qofka madaxdii uu masaajidka yimaado wasiirkii awqaafta masaajidka soo galay aana soo u banne weeye haddaanu isagu ku odhan ina tuki madaxweyne baa yimi madaxweyne adaa xaq ula tukinta hadduu isagu ku dhahdo maya ina tukiya wax dhibaata ma leh mar hadduu yahay mid shuruuddii imaamadu ay ku ansaxaysay laga helay meel uu madax ka yahay qofku lagu tukan maayo baro saabkii baa soo galay wadaadado iska eega weeye isagaa meeshaa ka taliya walihada buu hi fii maxalli wilaayati meel aanu isagu xukumin hadduu tago baro saabkii berberaa hargeysa yimi hargeysa ma xukuma dee isagu ma odhan karo baro saab baan ahay iska eega halkan xaaji kama telisid baa la leeyahy wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed